ay antum idinku qowmun baa tihiin munkaruuna oo la garan laaya nihi nimanaan garan balaahay oon aqoonsan waayey baa tihiinoo aagga iyo deegaankaba ma tihiine dadaan la garanayn baa tihiin laydin ilaa ila aqoonin qowmun waa khabaru limuubtadain maxduufin mubtadii baa go-an ay antum idinku qowmun baa tihiin munkaruuna haddaba iyadoo mubtadii la xadfay ama khabarkii la xadfay ay salaamun calaykum antum qowmun munkaruuna wayajibu waxaa waajiba mar bayba qasab noqotaa in wax la xadfo xadfu lkhabari bacda lowlaa xarafka lowlaa la yidhaahdo haddii uu ka hormaro jumlada mubtadihiya khabarka ah khabarka waa la tuuraa waana la iska yaqaanaa qiyaaskiisii wuxuu noqon lahaa haddii la sheego lowlaa antum lakunnaa muminiina lowlaa imtinaaciyo wujuudkii iyo waxba hadda isku mashquulinin baabu lowlaa iyo lowlaa iyo lowma iyo idma iyo lowlaa iyo lowma iyo baab gaara loogu taraa fasal gaaree waxbaa isku sii mashquulinin un lowlaa iska bara inay jirto antum damiirun munfasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin khabar fii xaali rafcin mubtada wاlkhabaru maxduufun wujuuban waayo bacda lowlaa bay dhacday jumladu taqdiiruhu mawjuuduuna haddaynan idinku jirin lakunaa mumin aannu ahaan lahayn idinku haddaydan joogin oo idinku aydan hor istaagin lakunaa muminiina ay lowlaa antum lakunaa waxaan ahaan lahayn muminiinaan ahaan lahayn kunaa muminiina waa baab nagu soo socdon ka hadli doono kow xaaladdaa waa wujuub lxadfi laba xaaladood baa afar saddex xaaladood baa soo haray wa bacda alqasami asariixi dhaar cad markii la dhaarto adawaat lqasam iyo xuruuf lqasam la keeno khabarka waa la tuuraa oo waa la iska yaqaanaa wuxuu noqon karo naxwu lacamruka cumrigaaday qasamii dhaartaydu ahaataye innahum iyagu qasamida aan qadaray waa khabarkeeda allaamu xarlaamu lqasam camru camru mubtadaun marfuucun bidambatin daahiratin fii aakhirihi camru mudaafu lkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxalli jarin mudaafun ilayhi wاlkhabaru maxduufun wujuuban waayo bacda qasam sariix oo laam laam lqasama taagan tahay buu dhacay taqdiiruhu qasamii bay ahaatay wa bacda waawi lmaciya wowda wada jirka iyo isgarab orodka tilmaanta wey wowna waa isku cadfi iyo isdaba socod wowna maciya la yidhahdaa isgarab orod bay tilmaantaa naxwi kullu saanicin wamaa sanaca kullu saanicin nin kastoo farsama yaqaana oo waxsan sameeya wamaa sanaca ay maca maa sanaca wixii uu sameeyey unbuu la jiraa ay maqruunaani way xiraan qof walbiya wuxuu sameeyey way isku xiran yihin wey qof waliba marka waawdani wamaa sanaca ku jirta baa waawilmaciya la yidhaahdaa marka wuxuu ku leeyahay kullu mubtada saanicin khabar saanicin mudaafin ilayhi baan leeyahay wamaa alwaaw waawilmaciya maada waa ismu mawsuul sanacana waa ficil ay huwa waa faacil oo raabidkii wey jumlada ficilka faacilka muqadarka silat lmawsuulkii wey ama khabar marka waxaaday tiri kullu waa mudaaf mubtada saanicna waa mudaafun ilayhi wowda waa xarafka waa maciya maada waa ismu mawsuul sanacana waa siladeedii oo khabarkii xaggeeday maxduufun wujuuban waayo bacda waawil maciyu dhacay waxaa leedahay ay maqruunaani way isla xiriiraan qof kasta iyo waxa uu sameeyey way xiriiraan khabarka waa dhimaya weli inta lagu sheegay kullu saalixin wamaa sanaca waxaa weeye qof kastaba wixii uu sameeyey la jirkiisuu ama wixii uu sameeyey bay xiriiraan khabarka ma dhicin weli ilaa maqruunaani la qadarto wa qabla alxaali waawilmacyada baab baan ugu tegi doonaa iyadana waxba aada isugu sii mashquulinine alfaadeedan iyo ereyada amhiladeedin u xafid baabkiis markii loogu soo loogu tago baan insha allahu tacala laf bixin doonaa wa qabla alxaali xaal markuu joogo ismiga xaalka la yidhahdo oo mansuubaadkan baabulxaal ugu tegi doonaa axkaamta xaalka iyo calaamadihiisa iyo tilmaamihiisana halkaasaa lagu faahfaahin doonaaye adigu tan tira ahaan isaga haysa dool bay kugu timid oo meel bay munaasabad kaala yeelatay ismiga xaalka dhaca baa laba qaybood noqda ismi xaalna la ciraabi karo icraab kalena la siin karo iyo ismi xaal xaal in la icraaba maahane wax kale aan ku suuragalahayn hadduu ismigu xaalna noqon karo wax kalena noqon karo khabarkii lama goyn karo oo khabarkii haddii la goyo kan xaalka laftiisa ahaa baa khabarkii loo qaadanoo noqon kara kana buuxin kara meesha laakiin xaal unbuu noqon karaa kor dhigane mama qaadan kara wax kale halkaa waxaa la iska garan in khabarkii xadfan yahay soo maha khabarkii ma joogo kana ma noqon karo khabar ma hayna kana noqon waa buu xadfan yahay waa la iska gartay soo maha laakiin khabarkii waa xadaftay mid noqon karana meeshuu taagan yahay arrinta waa wadaad iyo farisku taagtaag bay noqon taa lama garan karo hadduu kana noqon karo mugdi bay keeni laakiin katutan ma noqon karo khabarna waa lagama maarmaan haddii wuu xadfan yahay iska dhasoo maaha taa waa la xadfayaa wa qabla alxaali xaalkii hortii hadduu khabar ku soo gaagmo allatii laa taslixu aan u suubanin an takuuna khabaran inay khabar noqoto naxwi darbi garaaca aan garaacay hebel markaan garaacayey garaacan hebel garaacay mid taagan buu ahaa mid taagan buu ahaa waxaa loo jeedaa markaan garaacayey wuu taagnaa hebel haddaba ma la dhihi karaa darbii zaydan qaa'imun oo darbiga garaaca taagni ma lagu tilmaami karaa maya darbigi iyo garaacu sidii qofkii wuu taagnaa loo leeyahay isaga wuu taagnaa ma la dhihi haddaba macnahaan waxaa kuu cad qiyaamkani qaa'imun haddaad tiraado khabar ka dhigto macnahu asixi maayo waayo darbii qaa'imun bay noqoni waxaa laga hadlayana hebel mana fadhiyin mana hurdinayo isagoo taagan oo lugaha dhulka ku haya baan garaacaydi iska celin waaye wey meesha waxa ku jira waa halkaa ka garo ninkani fadhina kuma gaadin jiif iyo hurdana kuma gaadine isagoo taagan way soo jiraan qadda ka taagan wey haddaba nin taagan baan garaacay wey darbi zaydan zayd garaacay aan garaacay qaa'iman xaalu ya taagay ee idaa kaana qaa'iman haddii uu taagan yahay markii uu taagan yahay markaasaa garaac waa markaas laakiin haddaad tagaa darbi qaa'iman waxay noqon macnaha mataqaanaa garaacan garaacay waa joogto weligii kale istaagi maaya noqon qaa'iman waa mid joogto ah had iyo goor garaacay wuu taagan yahay qadcaan baan ku hayn dayn maayo wareenka dhehdi anagaa musiib baabu alcawaamil daakilati almaaasoo fiirfiiriseen qaar baa jijimicsaday intaad adkaysata maa marka qaarkood waxaan rabnaa salaada maqrib inaan ku gaarsiinay subxaanaka allah bixamdi ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan casharkeennii shalay joognay baabu alcawaamil اdaakhilati cala almubtada'i wاlkhabar casharkii shalay iyo kii ka horreeyey qayb ka mid ah oo waxaynu ku soo marnay marfuucaadka inay ka mid yihiin almubtada'u wاlkhabar oo asaas u ah waxa la yidhaahdo jumla ismiya jumlada ismiga ah asaaskeedii ah waxaan soo marnay mubtaduhu inuu marfuuc yahay khabarkuna sidoo kale marfuuc yahay oy labadoodu marfuucaadkii ka tirsan yihiin oo la kala tirinayo maanta cashirkan wuxuu ka hadlayo ee uu leeyahay baabu alcawaamil اdaakhilati cala almubtada'i wاlkhabar ismigii mubtadaha ahaa caamilkiisu waxaynu soo marnay caamil macnawiga inuu yahay alcaari can alcawaamil allafdiyati taa adoo xasuusan waxaan sidoo kale soo marnay khabarka caamilka goday cala asaxiixi inuu yahay mubtadahan lafdiga ah waxaa dhacda cawaamil kale inay galaan mubtadihii caamilkii macnawi ahaa caamil aan ahayn oo lafdi ah inuu galo haddaba qadiyad baa muhima inaad ogaato sideedaba haddii cawaamishu ay isbedesho shaygan macmuulka ee lagu camalfalaya ee isbedbedelayaay shay cusub buu noqdaa qadiyadaasi waxay yidhahdaan waa qadiya caqliya ee maaha qadiya naxwiya iyo wax ku saabsan maaha marna waxay noqotaa qadiyadaasi qadiya fiqhiyay noqotaa oo waxay yidhaahdaan taayur tagayur alcilali ka tagayur alacyaani shaygan daatadani mutamaailayn bay noqdaan labadii shay ay cilladu keentay binadrin maalan dilka qofka dhiiggiisa inuu bannaanaado in la dilo asbaab baa keenta inuu qisaas yahoos qof dilay xaqdarro ku dila waa loo qisaasaa soo maha azinaa bacda ixsaaninna waa loo rajmiyaa alriddatu bacda islaaminna waa loo dilaa natiijada markaad eegto waa dil saddexda jeerba laakiin saddex kale dil weeye dil unbay wada noqdeen oo xakawgooyadii iyo nafgooyadii unbay wadaageene saddex kala duwan wey dil ay u keenay qisaas iyo dil ay xaddi rajmiga ahayd keentay iyo dil ay riddo keentay saddex kale dil wey laakiin daatadii hal la fuliyo marka la samey yidhaahdo waxaa la samaynayaa isku mid ahe saddex dil bay kala yihiin sababtoo ah saddexda sababood ee keenay baa kala duwan maadaama sababkii hore qisaas uu ahaa hadduu sababkii meeshay ka baxo dilkii ay wadatayna wuu ka baxayaa zawaalu lcillati wuxuu keenaa zawaalu lmacluul xukumka inuu zuulo alxukmu yaduunu maca cillatihi haddaba markii riddo loo dilayo dilkani kii sababta qisaaska ay keentay mahay mid kala way waxay dhahdaan qadiyada fiqiya marka ay noqonayso waa qadiyadda ay yidhahdaan tabadulu lyadi ka tabadulu lcayni gacantii mulkiga xoolahan u lahayd hadday isbedesho xoolihii laftooda isbedelo way noqotaa waxaana asal waa xadiidkii bariira nabiga alai sl slam markuu caaisho yidhi wax ma haysaan waxay tiri wax ma hayno laakiin hilib bariiro lagu sadaqaystay baanu hayno annagu sadaqada ma cuni jirin markaasuu wuxuu yidhi huwa calayhaa sadaqa walanaa minhaa hadiya iyada hilibku waa isla hilibkii iyada sadaquu ku ahaa laakiin annaga waxayna siisay hadiyad weeye hilibku hilibkii sadaqada ah maaha wey hadda sadaqa maaha markii iyada la siinayay buu sadaqa ahaa gacanteeda markuu galay ee uu ka soo baxayay xukunkiisi waa isbedelay maxaa isbedelay hilibku waa isla hilibkii laftiisiiye labadii gacmood ee uu ku kala jiray tii hore bixisay sadaq ahaan buu uga baxay gacantan markuu galay wax kaluu noqday hadiye ahaan buu u soo baxay walidaalika waxay yidhaahdeen tabadulu lyadi ka tabaduli lcayni caynta isbedeshaday lamidtahay tii sadaqa ahaydba maaha qadiyadaasaa waxay taabatay qadiya caqliyada ee macnaa tasawurka caqligu saa uu sawiranayo baabulmubtada walkhabar iyadaa taabatay ismiga zaydun ah hadba caamilka galo wuxuu doonaya buu yahay markaad tidhahdaa jaaa zaydun zaydun muxuu yahay markaas faacil soo maa maxaa faacil ka dhigay caamilka ficilkee galay baa ka dhigay markaad tidhaahdo zaydun qaa'imunna soo zaydku zaydkii maaha laakiin hadda waxaad ka dhigaysaa mid kaloon kii ahayn mubtada weeye caamilka galay baa ibtidaa'ah haddaad tidhahdo ra'aytu zaydan zaydan maxay noqotay maxaa mafcuul ka dhigay zaydka ou zaydkii caamilka galay baa meel kala geeyey mubtadihii iyo khabarkii aad taqiineen marfuucaynka ahaa bay cawaamil kuwii hore mubtadihii iyo mubtadihii khabarka godanayay aan ahayn baa iman xarakadoodii waxbay ka bedeli magacoodii waxbay ka bedeli caamilkoodii baa isbedelay sababtoo ah arrintii zaydun qaa'imun aad ku taqiinay caamil lafdi ah galay oo kaana zaydun qaa'iman baa layidhi qaa'imuntii horta way isbedeshay muu jeeda qaa'iman bay noqotay sababtoo caamilkii hore mid ka duwan baa yimid sidii jaaa zaydun raaytu zaydun ay isu bedeshay caamilku markuu isbedelay zaydun way godan tahay soo maa zaydun qaa'imun mubtadinin way ku godnayd jaaa zaydunna godaalkani godaal faacilnimuu ahaa kaana zaydun markaad tiraadana godaalkan kii mubtadaha ma aha mid kale wey markii jaaa zaydun ay ahayd zayd isagoo godan faacil baa la dhihi jiray magaca kaluu lahaa markii zaydun qaa'imun la yidhina magac buu lahaa oo mubtadaa la dhihi jiray kaana zaydun markii la yidhaahdana magac kaluu qaadan oo ismu kaanuu la bixi magaciisii waa isbedeli xukumkiisiina wuu isbedeli saas darteed sababtoo ah caamilkii baa isbedelay isbedelka hadba caamilka keena baa magacana bixiya mawqicana yeesha waxaan rajaynayaa intaasu suura ahaan inay waadix tahay markaa sidaa u ogaato cawaamil saddexa baa gala saddexdaana camalkoodaa kala saaray iyaguna waa kala duwan yihiin waana saddexda waxaa la yidhahda alqisma alcaqliya caqligu uu u qaybin karae sawiran karo qadiyadani haddaadan taqsiimka ama tasawurka caqliga ay leedahay ay u qaybsami karta aadan fahansanayn waad ku wareeri mubtadahu iyo khabarku labadaba way godan yihiin soo maaha maxaa isbedel xarako iyagoo wada socda ku dhici kara inay labadaba xarako kala qaataan in mid ka hore xarako kala qaato ka dambana sidiisa ahaado iyo ka dambe inuu xarako kala qaato oo ka hore sidiisa ahaado intaan sooma wax dhici kara waxaa leeyihi mubtadihii khabarkiiba wada socdaan labadaba way godan yihiin xad khadkii labadaba ay godnaayeen inay ka baxaan baa la rabaa laga saara cawaamil baa ka saaraysa saddex mid bay oga saari karaan inay labadaba xarakadii godaalkeed ka saaraan waa nooc cawaamisha ka midoo dan iyo akhawaadkeed la yidhahdo wey inaanay labadiiba daahirkii xarakadii saareed ka ka wada saarin ay mid mid un ka saaraan labadoo socota mid xarakadii laga saaro in ka hore laga saaro waa kaaniya akhawaadkeeda in ka dambe laga saarana waa inniya akhawaadkeeda in sidoodii loo daayanaydi waa mubtadiya khabarkii hore taqiine qadiyada haddaba cawaamil daakhil calimtada walkhabar loo yiri aan u soo degay intaa wixii ka dambeeya taafiirka iyo cawaamisha gelaysa intaa markaan ka tilmaamo qadiyada loo yiri nawaasikda cawaamil daakhil calimtada walkhabar sidoodaba cawaamishaa saddexdaa waxay galaan wax haddii saddexda caamil laga gooyo jumla ismiya isu bedelo mubtadii khabar noqda laguma laha kaana zaydun qaa'iman kaana intaynan imanin bay zaydun qaa'iman ahayd keliya laguma leh kaana zaydun qaaiman baa tiri bal kaana tuur zaydun qaaiman bay soo boodi maxay noqdeen icraabta mubtadiya khabar bay noqdeen waxaa tiri ina zaydan qaaimun inada bal tuur bal jumlada ku dhawaaq zaydun qaaimun bay noqon waxaa tiri danamtu zaydan qaaiman bal danamtuda tuur ficilkiiyo faacilkana hadda adigu keentay tuur zaydun qaaimun bay noqon sababtoo ah markaad cawaamishan ka horraysay zaydun tuurto caamil lafdi oo dhan baa ka baxay meesha markii cawaamil lafdiga ka baxda maxaa soo haray ayb caamil macnawi oo asmaada galas oo caamilkii rafcada iyo ibtidaha keeni jiray keliya maaha mubtaduu toosu noqon mubtada hadduu noqdo muxuu daydayayaa khabar buu daydayayaa khabarka waanka ka dambeya khabar noqda marka cawaamishani jumlada ay gashay ee iyaga ku camalfashay camalkay ku camalfashay xarakaduu dooniba ha lahaadee haddii iyadii la gooyo waxaan mubtadiya khabar ah inay noqon karaan baan jirin caamil kalena aan la keenin cawaamishii haddii laga saaro mubtadiya khabar may noqon karaan saas darteed asalkoodu wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa annawaasika kuwii nasakhay xukumka iyo magaca mubtadiya khabarku ay lahaayeenba nasakhaya ka saaray meesha wa nawaasikha alibtidaa'i jumladii ismiga lagu bilaabanayey inuu bilow noqdo caamilkiisuna ibtidaau macnawi aan noqdana way nasakheen kaaniyo akhawaadkeedana caamilka kaaniyo akhawaadkeeda lafdiga wey iniyo akhawaadkeeda iyaga wey daniyo akhawaadkeedana iyaga wey laakiin saddexdaa midba baab gaaraan ugu tegaynaaye waxba hasii horda wahiya alaaatu anwaacin waa saddex nooc alawalu maa yarfacu lmubtada waxa mubtadihii godnaa godaya oo godniin cusub saaraya oo ka duwan kii hore wayansibu lkhabara khabarkii mubtadahe godnaana kordhigaya huwa kaana wa akhawaatuha wey kaaniya akhawaadkeeda waalxuruufu almushabbahatu bilaysa xuruufta xakay ficilka layse la yidhahdaa shabbahda weeye macna ahaanna u shabbahda camal ahaanna u shabbahda wa afcaalu lmuqaarabati afcaasha dhowaanshaha faa'iidaysa weeye waa min tasmiyati albacdi wa iraadati lkulli bayaaniyiinta cilmibayaanka waxay yidhahdaan wey saddexdaas mubtadihii godnaa way godaan godaalkana godaal mubtadenimo maahee waa mid kale waaani nooca labaad maa yansibu lmubtadaa ismigii mubtadaha ahaa ama noqon lahaa haddii laga saaro kuwa kordhigaya wey wayarfacu lkhabara khabarkana godaya wahuwa ina wa akhawaatuha wey wa laa xarafka laa la yidhaahdo allatii laadaasoo linafyi ljinsi nafyuljinsi u sugnaato cumuumka faa'iidaysa markay nakiraadka gasho wey iyana baab baan ugu tegi doonaa wahaaliu ka saddexaadna maa yansibu lmubtada waalkhabara macan jamiican wada jir mid u wada kordhigayo godaalkii oo dhanba meesha ka saaray weeye wawadanna waa akhawaatuha wey haddaba kaaniyo akhawaadkeeda afcaalu lmuqaarabada xuruufu lmushabaha bilaysa baa laga hadli doonaa kadib waxaa loo gudbi niya akhawaadkeeda iyo laa allatii linafyi ljinsi kadib waxaa loo gudbi doonaa danniya akhawaadkeeda waa laguu soo koobay iyadoo faahfaahsan howey faslun faama kaana wa akhawaatuha haddaba kaaniya akhawaadkeeda baabkan wuxuu kaga hadli doonaa dhowr mas'ala muhim inaad ogaato kow waa lagu soo sheegay waxay qabanayaano mubtaduhu sidiisii buu u godnaan laakiin xarakadani xarakadii ibtidaaca maaha magiciisiina wadan maayo waa laga bedeli doonaa khabarkana way kordhigi camalka haddabanna waasikhdan kaanii akhawaadkeeda ay isa qabanayso iyo isbeddelka ay keenaysaay waa laba nooc isbeddel xaraka way keenaysaa isbeddel magacna way keenaysaa isbeddelka xarakay keenayso mubtadihii xarakadii godimidii saaraydee ibtiduhu keenay mid aan ahayn oy kaanii akhawaadkeedu keeneen bay saari khabarkiina damadii saarayd nas bay u bedeli ama fatxay u bedeli fatxo lama dhihi kara halkan oo kaleeto waa inaad tidhahda nas bay u bedeli sababtoo khabarku musanuu noqon karaa jamcu noqon karaa dama ma fuusho marka mawaaqicda markaad isticmaalayso mawqic nasba la isticmaala iyo mawqic fatxa la isticmaala jira intabi xukumna way bedashayoo magacii mubtadaha way bedashay oo ismi baa loo bixiyey khabarkiina way bedashay oo magaca khabarun buu wataaye khabarku khabarkii mubtadaa maaha waa khabarkaaniya khabarkay ay yihiin marka khabar mubtada iyo khabarkaana waa kala labo markaasuu wuxuu uhi faamaa kaana wa akhawaatuha kaaniya walaalaheed ay ku walaaloobeen camalkan ay ku walaaloobeen iyo macno ahaanba fainaha tarfacu lmubtadaa mubtadaha way godaa tashbiihan bilfaacili faacil baana lagu shabahayaa faacil lama dhaho wayusama smaha waxaana lagu magacaabaa magaceeda ismiga ismigaada lagu magacaabaa watansibu lkhabara khabarkana way kor dhigtaa tashbiihan bilmafcuuli isagoo mafcuulka lagu shabahayo loo ekeysiinayo wa yusamaa khabarahaa khabarkeedana waa lagu magacaabaa mas'alada koobaadi afcaashu waxay u qaybsantaa laba ama saddex calaa qowlayni waana masalaan kaga soo hadalloon ku soo marnay markaan xadiiqatu tasriifka soo maraynay afcaasha camalkooda marka la eegay inta uu la egyahay waxay u qaybsantaa laazim iyo mutacadi calaa qowlin qolana waxay yidhahdeen waxay u qaybsantaa waan soo marnay saddex laazim mutacadi maa laysa waxaan labadaa midna ahayn waxay yidhahdeen afcaasha aan laazim iyo mutacadi midna ahayn kaani iyo akhawaadkeeda iyo afcaalu lmuqaarabada weeye waxaa labadaba midna loo dhihi waayay yidhahdeen afcaal ficilka laazimkihi marfuuc faacila keliya u qaatayo mafcuul ma nasbiyo kaa uu qaatay ee godayna faacil baa la yidhahda jaaa zaydun zaydun faacil baa dhihi ficilka mutacadigaana faacilna wuu go ismina wuu godaa ismina wuu kor dhigaa laakiin ka hore uu godayna faacil baa la yidhahdaa ka dambana mafcuul baa la yidhaahdaa waxaa dhihi ra'aa muxamadun zaydan muxamadun faacil zaydan mafcuul baa dhihi afcaashani laazimna ma aha oo marfuuc keliya kuma ekaysaninee waxbay nasbisay mutacadina ma ahanoo waxaanay nasbisay mafcuul maaha ee khabar baa la yidhaahdaa qolana waxay yidhahdeen afcaashu waa laazim faacil qaadata ma marfuuc qaadata faacil ma dhahan iyagu markaas faacil ku dhimay faacil hadduu qaad ku dhaho kaaniya khabarka daa bixi qayb marfuuc keliya qaadata oo laazim ah iyo qayb mutacadi oo marfuuc iyo mansuub qaadata qaybtaasaa laba ah qayb marfuuceedana faacil la yidhahda mansuubkeedana mafcuul la yidhaahdo iyo qayb marfuuceeda ismi la yidhahda mansuubkeedana khabar la yidhaahdo oo kaani akhawaadkeeda iyo afcaal muqaaraba haddaba markay kaana zaydun qaa'iman noqotay se uma shabahda ra'aa muxamadun camran se uma shabahda kan hore faacil buu u egyahay ka dambena mafcuul buu egyahay laakiin faacilii mafcuul lama yidhaahdo walidaalika wuxuu ku yihi tashbiihan bilfaacili tashbiihan bilmafcuuli waayo ficil baa yaalla ficil wax gotay sida caadiga afcaasha qaalibkooda wuxuu godo faacil baa la yidhahdaa ficil wax nasbiyeyna waxuu nasbiyey mafcuul baa la yidhahdaa warnaa qabta kan laakiin faacil iyo mafcuul midna lama yidhaahdo wuu u eg yahay kaana zaydun qaa'iman ra'aa muxamadun camran bay u eg tahay kaanad ra'aa bay la boos tahay zaydunna muxamadun bay la u eg tahay qaa'imanna camran bay u eg tahay waa asmaa laba ismi oo ficil ka wada daba dhacay ka horena marfuuc yahay ka dambana mansuub yahay bay wada yihiin way isu ekaadeene tashbiihan bilmafcuuli bihi wey kana tashbiihan bilfaacili wey intaa wixii ka dambeeya afcaashaasi waa maxay tahay afcaashaasi hadda wax maxaa lagaaga sheegay lahay hadda hadda imisaa laga sheegay afcaasha hadda camalkaa falaysa imisaa laga magacaabay lahay hadda imisaa lagu magacaabay marka hadda kaana oo keliya ilaa hadda la sheegay soo maaha maxaa loogu bixiya afcaashan kaana iyo akhawaadkeeda mid qabso qaacido guuda fii qadaaya alcilmi haddaad aragta gaaraan nuxaadda haddaad ku aragto naxma joogna hadda hayna baahinin baab dhanoo mid kamida lagu magacaabayo midkaa waxaa la yidhahdaa ummulbaab kaana waa ummulbaab innii akhawaadkeeda markuu yidhah innaa ummulbaaba dhannii akhawaadkeed markuu yidhah dhannaa ummulbaaba ummulbaab iyadaa aasaas u ah marka lagu yidhaahdo waxbay la dheer tahay mansuubaadka an baa ummulbaabaa lagu leeyahay maxay tahay macnaheedu waxa loogu doortay inta kale waxbay la dheer tahay axkaama oo ku saabsan weliba gaar ahaan camalkii hadda loo yimid ah bay wax dheer tahay waxaan rabaa inta inaan kaasii dhaadhiciyo kugu sii gogolxaaro baabka waxaa ku iman doona kaaniyo akhawaadkeeda marka laga hadlo guud ahaan kaale waxay gaar la taha laga hadli doonaa sababta waa ummulbaab iyadaa meesha oday kaa odaytinimadana bilaash kumaanay mudane waxbay dheer tahay haddaba kaaniyo akhawaadkeedu waa saddex iyo toban ficil saddex iyo tobankaa ficil labay u qaybsamaan sideed iyo shan bay u qaybsamaan sideed bilaa shardi bay camal falaan shanna bishartin bay camal falaan sideeduna labay u qaybsantaa shantuna labay u qaybsantaa sideedu labay u qaybsantaayo toddoba isku macnaah markii la laqbaynayo iyo mid keligii taagan bay u qaybsamaan oo macno gaara leh oo macnaha ka soo horjeeda toddoba wuu ahaaday weeye waxaa weeye kaana wuu ahaaday oo saara wuu ahaaday oo dalla wuu ahaaday oo adxa wuu ahaaday oo baata wuu ahaaday asbaxa wuu ahaaday amsa wuu ahaaday laysa ma ahaanin wuu jeedaa toddoba wuu ahaaday baa laga laqbayaa markay kaana camalkeeda camal falayaan laysana keligeed ma ahaanin weeye waa cagsigay taagan tahay sideeddaa haddaba toddobada isku laqbada macnaha ah iyo laysa oo ma ahaaninna sideeddaa bilaa sharti bay camal falaan shanna bishartin bay ku camal falaan waxaanu yihi shantaasi mise u qaybsamaan labay u qaybsamaan baan nidhi shantaana labay u qaybsamaan oo afar isku shardi ah iyo mid shardi gaara leh ka shardiga gaarkaa u taagani daamaa la yidhaahdaa afarta isku midkaana waxaa la yidhaahdaa maa zaala maa fatiya maa barixa man faka afartaana waa isku shardi daamana waa shardi gaara isku soo celceliyo waxaynu yidhi afcaashaasi waa imisa saddex iyo toban waxaynu saddex iyo tobankaa markii la eego shardi ma ku xiran yahay waxay u qaybsamaan kalaah sideed bilaa shartin camal fala iyo shan bishartin ku camal fala sideedda bilaa shartiga camal fala maxaan idhi maxay u qaybsamaan xagga macnahooda ahaan waa imise tirada xag iyo labada iyo labada toddoba iyo hal shanta bishartiga ku camal falana imise u qaybsamaan oo imisay tiro kala yihiin hal iyo afar intaa way horta baabu kaana wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo hal masale haddaba aan kugu daro toddobadan ficil ee wuu ahaadee laga laqbeeyey markay kaaniyo akhawaadkeeda yihiin weeye hadday laqbadaa macnaha wuu ahaade ay ka baxaan baabu kaana way ka baxeen oo bannaanka ka istaageen asbaxa wuu waaberiistay hadday noqoto kaana akhawaadkeedii maaha amsaa wuu galabaystay hadday noqotay galab noqotana kaana akhawaadkeeda maaha dalla wuu harsaday oo hoos buu harsaday hadday noqotana kaana akhawaadkeed ma aha baata wuu cawobaryey hadday noqotana kaana akhawaadkeed ma aha maxay kuwii kale saara saara sidii intuu ka guuray buu si kala noqday saara waxaa kaloo loo isticmaalaa markii shayga takhayur ku dhaco saara wuu isbedelay baa la yidhahdaa sidii hore si aan ahayn buu noqday kaaniyo akhawaadkeeda maaha adxaa uu barqamaysta barqadii ba barqow jooga hadday noqoto kaaniya khawaadkeed maaha markay kaaniya khawaadkeed noqonayso waa kaana la macno wuu ah hadday ka baxdo camalkii way ka bixiyoo ficil jaaa zaydun oo ficli faacil bay noqon kaana goob maxay noqotaa markay halkaa ka baxdana bimacnaa wujida waa la helay bay noqotaa wain kaana duu cusratin kaanat afcaashan saa darteed waxaynu leenahay afcaashaa laba qaybooda afcaal taama iyo afcaal naaqisa afcaasha faacil bay qaadataa la yidhi waa ficilka taamka ah afcaashan toddobada ee kaana ay ka mid tahayna goortay wuu ahaaday ka baxaan ficil taamay noqdaan oo faacil bay qaataan ee ismi iyo khabar ma qaataan iyo afcaal naaqisa oo saddex iyo tobankan oo toddobadani macnahooda wuu ahaaday uu noqon waxaan rajaynaya macnahi waxaan ka hadli doono ee nagu soo socdo sawirkiisu inu waadax ayaan rajaynaya wuxuu ku yidhi wa haadihi alafcaal afcaashani calaa alaaati aqsaamin saddex way u qaybsantaa shantii shardiga lahayd buu labadeedii qaybood kala qaaday axaduhaa saddexdaa midoodi maa yacmalu kuwa camal fala weeye hada alcamala camalkan oo tarfacu lmubtadaa wayusama smaha wa tansibu alkhabara wayusamaa khabaraha camalkaa samaysa min gayri sharطin iyadan wax shardi a ku xirnayn wahuwa kaana waa ahaaday wa amsa wuu ahaaday wa asbaxa wuu ahaaday wa adxaa wuu ahaaday wa dalla wuu ahaaday wa baata wuu ahaaday wa saara wuu ahaaday walaysa ma ahaanin wey naxw wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuura mid dembi dhaafa raxiiman oo naxariista kaana ficil maadi naaqis mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi tarfacu lisma wa tansib alkhabr allah ismu kaana marfuuc wacalaamat rafci dambatun aahiratin fi akhirih kafuuran khabaru kaana mansuubun bisaxtin aahiratin fi akhirih inta ka dambaysa sii geli maayo tawaabiciyo meelaha allah ina gaarsiiyo faasbaxtum waxaad ahaateen binicmati ilaahi nicmadiisa darteed baad ikhwaanan ku noqoteen ku ahaateen asbaxa waa ahaaday waa berisay faasbaxtum waa berisateen maaha binicmati ilaahi ikhwaanan idinku xalay col lahabay noqon goorti waagu beryey baad walaatin kuwa berisateen maaha saa macnaheed faasbaxtum asbaxa ficil maadi naaqis min akhawaati kaana tarfacu lisma watansibu lkhabara watum damiirun muttasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin ismuha ikhwaanan waa khabarkeedii binicmati waa jaarjoogku tacaluqa iska dheh laysuu ma aha sawaan kuwa siman laysa ficil maadi naaqis min akhawaati kaana tarfac lisma tansib alkhabar mabniyun cala dami litisaalih bijamacati laa maxala lahu min alciraabi alwaawu damiiru muttasilu mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin ismu laysa sawaan khabaru laysa soo ma qorigna dalla wuxuu ahaaday wajhu wejigiisiibaa muswadan mid madow ahaaday dalla ficil maadi naaqis min akhawaati kaana tarfacu lisma watansibu alkhabar wajhu ismigeedii wey wajhu mudaafun laa mudaafun ilayhi muswadan khabaru dalla ta waadax maileeda soo maha uu ahaaday wey faasbaxtum waxaad ahaateen dalla wejhu wejigiisa wuxuu ahaaday wejigiisa carsaday qoraxda ka hartay meel hoosa galay maaha waa naaqisadii wey intaasaa tusaale lagaa siiyey waqis calaa daalika dheh intaa halka ka sii wado laakiin markay taamo noqdeen maxay tahay fasubxaana allaahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna fa subxaana allaahi allah xumaata ka hufan oo ka nasahan oo ka tahiran xiina goorta tusbixuuna aada waa beriisataan tusbixuuna ficil mudaaric marfuucun bihabaati nuuni walwaawu damiiru muttasilu mabniyi cala sukuuni fii maxali rafcin faacil waa taam waa beriisataan bay noqotay sooma yada ahaanti ka soo baxday wa xiina tumsuuna sidoo kaleeto intaa waadaxaan horseedaya wax mugda baa ku jira wahaanii ka labaad qaybta labaadi maa ficil weeye ama qayb yacmalu hada alcamala camalkan tarfacu lisma watansibu lkhabara camal fala bishari an yataqadama nafyun aw nahyun aw ducaawun in nafyi ka hormaro ama nahyi ka hormaro ama ducaa ka hormarto nafyi inuu ka hormaro waa shari ah ama uu nahyi ka hormaro afcaashaas ama uu ka hormaro ducaa ducaadu waxaa bimacna nahyi weeye camal ahaane ta'aduban weeye wahuwa zaala waa fatia waa barixa waa nfaka afartaa wey waa isku shardi naxw walaa yazaaluuna mukhtalifiina alwaawi bixasabi maa qablaha hadalkii ka horreeyay ku xihan tahay waxbaa isku lugoyn laa xarfu nafyin yazaaluuna ficil mudaaric marfuucun lihabaati nnuuni min akhawaati kaana تنصب الاسم وترفع الخبر والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم زال اسم يزالون زال كتبه مختلفين خبر زال منصوب وعلامة نصبه ليه لأنه جمع مذكر سالم meel kasta waa inaan la socota calaamaatul ciraabka hadaan la soconin oodan maskaxdaada si degdeg aan ugu soo xaadirin iyo mucrabaadka calaamatul ciraabki waxba ma iraabi kartid lan nabraxa calayhi caakifiina lan xarfu nafyin wa nasbin nabraxa ficil mudaaric mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi aakhirih waayo ficil mudaaric lama tasil baakhirihi shayin wey sooma nabraxa min akhawaati kaana tarfacu lisma wa tansibu lkhabara abarkeedu muxuu yahay damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu naxnu ficil mudaaric oo cunuun ku bilowda markuu taamku yahay faacilkiisii mustatiru wujuuban soomaaan jirin haddana markaad ficil mudaaric afcaashan ka dhigteen nuun ku bilaabato ismigeedii mustatiru wujuuban wey caakifiina kabaru khabarkii nabraha wey mansuubun fatixatin daahiratin fii aakhirihi sooma hayadi منصوب علامة نسبه عاكفين مبتدا طيب وقول الشاعر منك قبل في روحي صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاحي أي يا صاحي صاحبك يا صاحي يا صاحبي وي باب النداء والمنادى مرخم وتجدون دليل شمر حيد حيدو قلت ليش يسرادك بير ولا تزلها كزول هكهر daakira almowti mowtka xusitaankiisa ha ka harin walaa tazal laa naahiya tazal ficil mudaaric majzuumun bila naahiya wa calaamatu jasmihi sukuunun daahirin fi aakhirihi wey tazal min akhawaati kaana tarfacu lisma wa tansibu lkhabara wasmuhaa damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ficilka mudaaric markay taa ku bilaabata limudakarin lagula hadlayo mufradi mudakarin faacilkiisa wujuub mustatirin wujuuban maahan jirin taquum oo kaleeto tazal iyadii wey ismigii baa mustatirin wujuubana daakira khabaru zaala mansuubun daakin wad buut mudaaf ilayh fanisyaanuhu halmaankiisu dalaalun baadi weeye mubiinun cad wa qowlihi walaa zaala munhallan bijalcaa'ika alqataru gabar buu ammaanayay gabar buu u ducaynayay uu jeclahayd gabar carabta sidaada gabaygoodu ghazal wax la yihahdo ku bilowda jacayl la yihahdo wax gabayga sidiisaba hadda mucallaqaad sabca marka akhrido ama mucallaqaat alcashara akhri dhammaantood jacayl bay ku bilaabanayaan qifaan abki min dikraa xabiibin wamanzili bisiqti lawaa bayna adakhuuli faxawmali fatuudaxa falmiqraata lam yufci yucfara smuha limaana sajdaha min januubin washamali markuu ibnu lqays leeyahay qaarkoodna wuxuu leeyahay afat diyaaru maxaluha famuqaamuha biminan taabada qawluha farijaamuha ilaa akhirkeedii uu kasii hadlo marka kan gabadh buu ka ammaanayay gabadhiibu wuxuu soo waray wuxuu yihi walaa zaala ilaahu yaanu ka zuulin oosan ka kala go'in bijarcaa'iki banaanka duuleedkaaga ah munhallan inuu yahay kuku shumaya alqataru roob roobka duleedka iyo reerkiina ilahu yaan weligiiba ka qaadin buri abaari oo maral hays arkina muujeeda na gabaygeena soomaalida wax saasa ma laha laakiin gabayga carabtu subxaanak gabayaaba maahan malaynay ma ahan jirin waagi hore nimaan jacayl ku bilaabin wax lamida marka wuxuu yihi walaa zaala laa naafiya zaala ficil maadi naaqis min akhawaati kaana tarfacu lisma watansibu lkhabara munhallan khabarkeedii oo mutaqadima weeye alqataruna waa ismigeedii oo mutaakhira بجمع كان جار مجرور متعلق مضاف اليه ده انت واضح ما قبل ما ارتنيك والثالث النوع صدحالي ما يعمل هذا العمل عمل كان وحسمين يوي وترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط ان يتقدم عليه لكن كهر مر شرط ابا كحرا maa kelimada maa la yidhaahdo lafdiga maa la yidhaahdo almasdariyati aldarfiyati labadaa macno xambaarsan maa oo dhinacna daraf iyo zaman ka xambaarsan dhinacna masdar iyo waxa dhow la dhalaalin karoo la sheeli kara ka xambaarsan sida qadiyada shalaa ka soo hadlayne sheegitaankii macnawi ahayn daba shidnayn masderba meesha markaad ku aragto xuruuf masdera markay soo gasho meesha waxbaa la sheeli rabaayo waxbaa la dhalaalin rabaa iska sawiraadu marka waxaa weye mansdarun munsabiku marka ku dhahan wuxuu ka soo shiilmay ka soo dhalaalay oo laga soo sameeyey macnaa wax saasoo kaleeta wey wa huwa daamo wey haddaba sideed iyo afar iyo hal marka la isku daro waa imis waa laba iyo toban sooma mumta ayib xisaabta waa taqaana naxw maa dumtu xayan maa dumtu inta aan daa'imo aan ahay xayan mid nool inta aananoo nool jiro wey ma darfiyatun masdariyatun ma xaraf baa mise waa ismi qawlaani weeye midka aad martaba meel lagu qabsaday lagu xagxagta malihid dumtu dumtu waa min daama ficil maadi naaqis mabniyun cala الsukuuni liitisaarihi bidamiiri rafcin mutaxarik min akhawaati kana tarfacu اlisma watansibu اlkhabara wataau damiiru muttasilu mabniyun cala اdami fii maxali rafcin ismu daama xayan khabaru daamada mansuub calaamatu nasbihi maxay tahay calaamatu nasbihi mowta ayib sumiya haddaba maadani maxaad masdariya u dhahdeen darfiyana u dhahdeen labadiibu rabaa inuu kuu sharxo ama sharxa fahm ama fahmin saa inaad u qaadata ay tahay wey wax kale ma yaalla meesha haddii aad fahamtana waad fahamtay haddaadan fahmina sidaa ay tahay unbay ku socon sidaa inaad u qaadato way horta ama ha laguu sharca ama ha laguu sharcin sumiyad maa haadihi sumiyad maa maa waxaa loogu magacaabay haadihi tan ah masdariyatan baa lagu magacaabay liannahaa tuqadaru waxaa lagu qadaraa bilmasdari masdar baa lagu qadaraa oo laga soo shiilaa laga dhalaaliyaa meesha wahuwa dawaamu maa dumtudii dawaam baa lagu dhihi bimacna dawaam dawaam in loo bedelo masderkaa la geeyo maxaa keenay armaaba meesha ku jirta wax dhalaalinaysa cashiiraysa wey soo kelimad masdera meesha kuma jirto wa sumiya darfiyatan baa lagu magacaabay liniyaabatiha waxay wakiil ka tahay can idarfi daraf wa huwa almuddatu muddo wey maa dumtu intii aan noolah aan ahay xayan intii aan noolahay soo waqti iyo zaman maaha cimrigayga inta zamanka aan noolahay inta zamanka aan noolahaydaa xaggee ka timid maadan ay ka dhadhantay waa daraf zamanku iyo muddadu in dawaam la yidhaahdana waa caqabiyad masdar war labadan xagee ka kala yimaadeen maadanaa isku jira wey maadan baa isku jir oo ka kooban daraf iyo masdar la isku daray wey intaasi afcaashii baan kaga baxaynaa ka afcaal ahaan maca khabarkii baan tegaynaa waxaad soo martay ficil iyo faacil iyo mafcuul markay isu yimaadeen mafcuulku inuu dhexdana geli karo horeyna mari kara soo maha mubtadiya khabar markaad soo martayna inay kala hormari karaan soomaada soo marin ayib afcaashan mithaalkeedii markaan soo maraynay walaa zaala munhallan bijarcayka alqataru maxaa halkaa kaaga kaaga soo baxay khabarku inuu ismiga ka hormari karaa kaaga soo baxday soo maaha oo munhallan waa khabar muqadama alqataruna waa ismigi muakhara ama mutaakhira markaan nidhaahno halkaa maxa kaaga soo baxay inay isdaba mari karaano khabarku ismiga ka soo hormari karo laba su'aalood baa iman haddaba waxaa hadda laga hadlayaa markii aad qadiyada aad soo tusaalaheeda soo aragtay meel laguu dhigo baa laba mas'alo laga hadlayaa su'aalood baana laga jawaabaya su-aasha koobaad qadiyadana khabarkan soo hormari kara afcaasho dhan ma ka siman tahay mise qaar baa waxaa jiraan khabarkoodu horay soo mari karin su-aashaa jawaabteedu way kuu soo socotaa su-aashaa jawaabteedu way kuu soo socotaa waxaana lagu dhihi doonaa afcaashu isku mid maaha qaaraan la ogolayn baa jira oo kuwaba wey lama arki doon manhaaj lama hororday wax irsku su-aasha labaadee laga jawaabi doonaa waxay tahay walaa zaala munhallan bijarcayka alqataru khabarku wuxuu kala dhex galay ismigii iyo ficilkii buu kala dhex galay soo maaha labadaba ma ka hormari karaa oo munhalan walaa zaala bijarcayka mala dhihi kataru mala dhihi karaa mahaa mise maya mise afcaashaa la kala qaadi ahaa iyo maya isla socoto wey marka waa kala qaadaya waxay yidhahdeen marka warka soo koobayso haddii tusaale aan nidhaahna afcaashan ma ka soo wada hormari karaa qaarna wuu ka soo hormari karaa qaarna kama soo hormari karo haddaad rabta inaad soo gaabisay dhaan haa oo maya la dhahaa haa oo maya haa qaar buu ka soo hormari karaa maya qaar buusan ka soo hormari karin haana way ku jirtaa meesha mayana way ku jirtaa fii tafsiilin tii wey ogow haddaad maqasho soomaalida dadka iyagoo kuleh haa oo maya waxay ka dhigan tahay fii tafsiil waa la kala qaadaya qaybna haa bay leedahay qaybna maya bay leedahay ayib wayajuusu waxaa bannaan warheedha warka kala qabta wayajuusu waxaa bannaan fii khabari hadihi alafcaali afcaasha khabarkeeda waxaa ku bannaan an yatawasata inuu kala dhex galo baynaha afcaasha iyo wa bayna ismiha naxw wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniina kaana ficil maadi naaqis xaqan khabaru kaana muqadam wey nasru ismu kaana muahar wey nasru mudaaf almuminiina mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra lianna ismu llah yansari soo ma muxuu ah sabab aa jamcu dakar saalim wey waad garanaysaa waa la socotaan soo maaha haddaan idin dhumiyood iyo shan idinka waay wa qowli shaaciri nin gabayaha wuxuu yidhi salii jahilti الnaasa cana وcanhumu falaysa sawaaءa caalimu wajahuulu qisada waxay ahayd bay ihahdeen nin yuhuudii reer madiine iyo meelaha deganaa ah iyo mid qolyihii carabta diintii nimanku kitaab bay haysteen diinihiiyo taariikh horena waxbay ka yaqiineen qolyahan carabtana umiyiin iska waaniyiinah oo geed iyo dhagax caabuday ahaayeen qaarkood intuu raashinka caabudo buu markuu gaajooda cuni jiray nin reer beriga nimanka yuhuudaha ah iyo midka carabta ahaa baa gabadh isku faduuliyey gabadh bay isku qabteen ninkan marka yuhuudka wuu faanayaa wuxuu leeyahy aniga iyo ninkaas aan bihi la kaba aqoonin ilaska garan dhiga maaha buui salii warayso in jaahilti haddaad jaahiltoodana kala garanaynin annaasa dadka warayso annaa annaga reerka iyo reerka yaga iyo wacanum yaga iyo reerkooda falaysa sawaa'an masina caalimun caalim iyo wajahuulun wa garanay wa kala garanayn isla barbardhigee haddaadan na kala aqoonin aniga isaga baga soo waraysan dadka waa lasu faanay soo maha waxau sheedku wuxuu yidhi falaysa sawaa'an caalimun laysa waxaa weeye min akhawaati kaana tarfacu lisma watansibu lkhabara sawaa'an khabarkii laysa oo muqadama weeye caalimun khabarkii laysa oo ismigii laysa oo mu'ahara weeye wajahuluna caalimta ku cadfantay dheh ayib halkaa markaad joogto afcaashii laguma kala reebin dhammaantood khabarku tawasut uu samayn karaa bayna almubtada'i bayna alismi waalficli labadaba ma ka hormari karaa wey su-aasha labaad soo mahayn wayajuusu waxaa bannaan an tataqadama akhbaaruhunna afcaashan akhbaarteedu inay kaba hormarto calayhina iyo cala alafcaali ismiga maaha ficilka laftiisaay ka hormari kartaa ilaa laysa wadaama labada iyaga habarkoodu horay ma sii mari kara dhexda mu iman karaa ka qawlika caaliman buu kaana zaydun ahaa caaliman khabar muqadam kaana ficil maadi naaqis tarfacu isma tansibu lkhabara khabarkeeda waa soo dhaata soo maaha zaydun ismigeedii wey way hormarin buu jeedaa laakiin layse iyo daama khabarkoodu iyaga kama hormari karo ayib mas'alo kale baa su-aal kalaa timid haddana laga jawaabaya waxa aad tusaalena siinaysay waxay isugu jireen tusaalaha waa markii afcaasha laguu tirinayay baan leeyahay kaana wadalla wa asbaxa waadxa saddexdii afcaashaheed noocyadeedii kala duwanaa maxay kala ahaayeen wala maadi soo ma ahayn ficilkan wasankaa loo jeedaaye hadduu ficil maadi yahay hadduu mudaaric yahay hadduu ficil amar yahay haddii uu ismu faacil yahay hadduu ismu mafcuul yahay oo fii tawiili lficligii uu yahay tarfacu lisma watansibu lkhabara un weeye weligeedba kaana waa tarfacu isma tansibu lkhabara yakuunu waa tarfacu isma tansibu lkhabara kun waa tarfacu isma tansibu lkhabara kaa'inun ama kownun masdar iyo ismi faacila waa tarfacu isma tansibu lkhabara weligaasaa ku wad intay macnihii ahaaday tahay waa tarfacu isma tansibu lkhabara marba hadduu ku yimaado erayada ay xurufta ficilka noqdo ama waxyaabihii camal fali jira asmaaulcaamila ha noqdeen walitasaari fi hadihi alafcaali afcaashan aan soo sheegnay isbedbedelkeedu wuxuu leeyahay min almudaarici wاlmri wاlmasdari wasmi lfaacili wuxuu qaataa maa camal buu qaataa iyo xukun lilmaadi u sugnaaday maa shay buu qaataa lilmaadi u sugnaaday oo min alcamali camalkaa soo sheegnaa nahw xataa yakuunuu ilaa ay ka ahaadaan muminiina xataa xarfu nasbin yakunu ficil mudaaric mansuubun bian mudmaratan bacda xataa alaamadinka idinka tegay wujuban mise jawaazan wey yakunu ficil mansuub calaamatu nasbihi xadfu nuuni waxaad leedahay kaanadani ficil naaqisa weeye tarfacu lisma watansibu lkhabara wlwaawu damiiru muttasilun mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin faacil sooma ha waay ninki ninka ha yiri waayo intii hadda sheegan intee kaa maray waay mu'miniina khabarkeedii weeye mansuub wa calaamatu nasbihi lyaa kunuu waa amarkii waa kan ogow kunuu ahaada xijaaratan kunuu ficli amar mabniyun calaa e ficl mabni maaha jirin adiga mu sheeg adiga adiga haa ficl amarso mabni maaha kunuu bineen kunuu ficl amar mabniyin maxaa tiri mabniyin طيب هاي mabniyu calaa xadfi nuuni waxaan soo niri ficilkaa markaa waxaa laga bineeyaa calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu hadduu ficil mudaaric ahaan lahan loo dhigo wixii xaaladaa uu ku jira calaamatu jasmu noqon lahaabaa binawa hadduu afcaalku khamse yahay waxaa laga binaa xadfu nuun hadduu muctalil aakhir yahayna mabni calaa xadfi xarfi cilla wey intabi yubnaa calaa maa kaana yujzamu bihi mudaaricuhu low kaana majzuuman haddii calaa caamil jasmo galo kunuu ficla amar mabniyun calaa xadfi nuuni min kaana naaqisa buu ka yimid baad leedahay tarfacu isma tansibu lkhabara wlwaawu damiiru mutasil mac ismi fi maxali rafcin ismuha xijaaratan khabaruhaa oo fatxadii daahira saaran tahay shaqo sahlan wey xijaaratan haddaba tasaariifteedina sidaa un bay u camal fali masaladaana qabso soo hadaayi maxaan ku soo idhi asbaxa waa beriista hadday noqoto maxaan soo nidhi masaladii baa hadda laga hadlay marka masaladaa kuusoo soo hormartay afcaashu waxay u qaybsantaa baan nidhi taama iyo naaqisa afcaal taammaa faacil bay qaadataa afcaalu naaqisana ismi iyo khabar bay qaadataa afcaasha taamada laazim iyo mutacadi u qaybi calaa ariiqatin afcaashii sidaas ahayd afcaasha haddaan soo marnay taamay noqon kartaayoo faacil bay marfuuc keliyay qaadataa iyadoon waxba nasbinin marfuuca ay qaadatayna macna ahaan uma baahna mansuub macno sii lasii gabagelaya maaha kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday haye hal ma dhamaystira soo maa laakiin qaama zaydun zayd u istaagay labadaa macna kee kee kee wax ka dhimaya sidii qaama zaydun bay noqonoo wax maqannaba loo baahanayo watustacmalu hadihi alafcaalu taamatan ay mustahniyatan iyadoo ka deeqtoon macnaahaan can ilkhabari naxw wain kaana haddii la helo duu cusratin qof faqiira haddii la helo ee wujida wey فسبحاaن اللahi حيiنa تمسوuنa وحيiنa تصبحuuنa in kaana kaana فicل maadi taam wayaad leedahay duu فaacilu kaana marفuuع وعalaaمaةu رفعihi alaamatu rفci maxay alwaaw duu mudاaf وcusraة mudاaf إilayhi تمسuuna iyo تصبixuuna فicل maadi mudاaرc marفuuع بثabاaت النuuni والwaaw ضamiir متصل mabniyu calى sukuuni fi maxali rafcin faacil waa laga baxay wii la dhihi jir markay taam noqoto naaqis iyo ismi iyo khabari waa la gudbay tumsuuna aad waa bariisanaysaan aad galabaysanaysaan watusbixuna waa bariisanaysaan ay xiina tadkhuluuna fi sabaaxi markaad subaxii gashaan wa xiina tadkhuluuna fi lmasaa'i ilaa zaala waa fatia walaysa saddexdaa iyagu weligood taam ma noqdaan weligood waa naaqis tarfuc khabr bay taagnaanayaan fainaha mulaazimatu linaqsi weligood naaqisnimay laazimtaa intaasi waa wixii ka dhaxeeyey guud ahaan afcaashi umulbaabka maxaynu soo nidhi iyadaa meesha atoora ka ah iyadaa meesha oday oo ugu duubweyn axkaam bay la dheer tahay wa takhtasu kaana kaana waxay gaar la tahay wadaxaan bari maanta takhtasu ficil mudaaric مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره طيب يا عراقة فاعلك لما يشتري كرا أو فاعلك يا وحقه نقرأ هي ذي هي ذي حقه نقرأ سوى على صوشوح يا هي ذي وطعله لفظ هي ذي ويالي يا كان لفظ روي أيه فكرة محمى لكن هو فاعلك مرفوعة مبني طيب مبني على الفتح بمحل رفع محمى ترى سؤال دوس دويس شيء وحاجر مر لي باعتبار لفظه هذا كان غنتي فعل كاين معها ومن اسمها وتختص وإخيار لطهي كان مدي كان الذي يشريوي هذا هدي لسي فرفرو المسمى بكانوي باقدر لكن هذا وحاوي باعتبار لفظه بان اسم لغا دغاي صدرت مضاف اليه بان نكون كرتا لفظ كان با لو دي فعل مضاف اليه من نقضمه اسم بان نقطه مركه marna ficil kaana la yidhaha wuu ahaaday baa laga hadlayaa marna tii kaana la dhihi jiray wey hadda tii la dhihi jiray wey waa ismi biictibaari lafdihi baa lafdigaa loo jeedaaye macnihii ficilnimada lala hadlay wa takhtasu kaana waxay gaar la tahay dheeraadteeda intaa ka badan kusii dheeraan maayo abwaab alxikaaya markaan gaarno maalinkii weli haddii la qadarina gaarsiiyo icraabta xikaayada la yidhaahdo baa si fiican isula fahmi doonaa laakiin tanun baabulxikaaya inay jirto shaaba qarnaha iyo baraqa naxruhu iyo tan oo kaleetiyo isku abwaab inay yihiin oo isku dhowdhow yihiin halkaa uu madaxa ku sehay markii meesheeda la gaaro bijawaazi ziyaadatihaa kaadan inay zaa'id noqotay la dheer tahay bisharti an takuuna bilafdi lmaadi inay lafdu lmaadi to inan mudaaric iyo amar iyo masdar iyo saacil midna ahayn kaana oo meeshan taagan oo wax camal ay leedahay aan jirin baa la helaa kuwa kale lama helo shuruud baa laakiin ku xihan kow waa inay lafdigeedu maadi yahay laba waa an takuuna fii xashwi lkalaami hadal dhexdii inay cubto isku ciriiriday wey laba shay oo mutalaasimayn oon kala harin dhexdood hadday isku tuurta wey jaariya majruur miyay kala hadhaan jaariya majruur dhexdii bay kaana soo istaagtay see la yeeli waxaa leeyihi mudaaf iyo mudaaf ilayh miyay kala hadhaan kaana marmar bay bartankooda istaagi mudaaf iyo mudaaf ilayhi bartankooda iyagoo taagan baad arki waxaa la yidhaahdaa laamulibtidaa xarafka la yidhaahdo iyo waxa ay gelayso lama kala dhexgeli kara ma kala haraan kaana bartankooda iska istaagi kaana markaa waxaa waa la dhihi zaa'ida laa camala lahaa baa la dhihi waa zaa'ido wax camal ay leedahay mitulxashul kalam hadda waxaa looga jeedaa inay kala dhex gasho intaqaca bayna shay-ayni mutalaazimayni lamaan kala hari karin bay soo dhex istaajisa naxw sababku ku keenay waa tusaale aynaan weli gaarin baabu tacajub la yihahda wey baabu tacajub markaad joogto afcaalu ficlu tacajubka laba wasan buu leeyahay laba siiqo maa afcala maa iyo afcala oo wada socda iyo afcil bihi wasanka la yihahdo asmic bihim wa absir waa wasan maa afcalana waxaa weeye famaa asbarahum cala annaari maadaa iyo afcaladu marka ficlu tacajub iyo maada gashay ma kala haraan kaanoo bartankooda ku jirto baad arkay marka ma axsana maa axsana zaydan bay asalkeeda maa shay la yaab lehba axsana wanaajiyey ama wanaag badnaysiiye zaydan ninka zayd la yihahdo maada mubtadaa la icraabi axsanana ficil maadi baa la icraabi faacilkiisiina waa muqadaro waa raabidkii zaydanna waa mafcuulkeedii jumladuna waa khabar mubtadaa la icraaba jumladii ficil tacajubkii iyo ismu tacajubkii la xiriirsan jiray ma aha bay kaana kala dhex istaagtay على ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدا كان زائده اما ملغات مع معنى اله الا معك احسن فعل التعجب منصوب مبني على الفتح لا محل من الاعراب هل مبني على الفتح لا محل من الاعراب هكذا بس استوضا وحين لام الابتداء وحاكمه كما جاء في الحديث حديث سطرة كهل يحيري لكان أن يقف أربعين سنة خير له من أن يمر لكان أن يقف الآن يقف إيه اللام الابتدائي كان زائدة أن يقف أن حرف نصب ومصدر يقف فعل مضارع منصوب بأن كان ملغاته waa laam ibtidaayin bimacmuulkay gelaysa lama kala saaro laakiin kaana dalq soo tirisiya adigu mudaaf iyo mudaaf ilayhi kala dhex gashay adu mutalaazimeynka sifiya mawsuuf bay kala dhex gashay macuuf iyo macuuf caleyga dhexdooda isku miiqmiiqday afcaasha kale ma sameeyaan markay meel iskuma miiqmiiqaan meel ay galeenna wax camal ay leedahay male intii la yidhahda lama tuuro kaa waa xukunka koobaad ay kaana khaas la tahay kow wa takhtasu aydan waxaa kaloo gaar la tahay bijawaazi xadfiha maca smiha in iyada iyo ismigeedaba la tuuro wa ibqaa'i khabariha khabarkeedana la soo reebo